raxmaan iraxiim anigoo ah magaca nabadoonka cabdikayse ibraahim diiriye ciise kuna hadlaya afka reer qaara xaalan intiisa kale inta goodhay mooyaane waxaan salaamayaa dhammaanba xasbadda dhammaanba odayaasha waxgarabka guurtida saxaafadda haddii laa korayay axmed garaad amase hadday dhulbaxanto weyne waxaan ku salaamayaa boqol iyo afar iyo tobanka qur-aanka cadadkiisu yahay dhammaan salaan markaan ka gudbo waxaan halkan warbixin ka buuxinayaa hawsha laga soo sheekeeyey odayaasha waxgaradka isidmada haddii ilaa kuray nabadoonayaasha guurtida ay kasoo sheekeeyeen hawshaasoo muddo annaga oo reer faarax aadaan buhood dhexdayada ay ka taagnayd walaalahayo oo la yidhaahdo reer yuusuf jaamac annaga aanu haddii ilaa kuraya xigaal guud iyo haddii ilaa kuro yahay magac guud iyo nafac guudba aanu ahayn wax la yidhaahdo ay gaarisutaag sameeyeen taas oo aanu boqolkiiba sagaashan ka xunnahay haddaanu nahay garabka kale iminka ay ka goosteen waxaanu leenahay dhammaanba dadweynuhu sidaa waraaqaha loo loo loo sheegay ama looga hadlay ama guddida iyo waxgaradka iyo hadii la uqaasha iyo axmed garaad ay idinku sheegeen marka hore hawshu sidaasay u dhacday kuna dhamaatay waxaanu imikana leenahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa in walaalahayo ilaahay noo soo hadeeyo oo ay ka baxaan wixii ay tuseen iyo wixii ku jira dhammaanba sidaasaanu ilaahay ka baryaynaa waxaan leeyahay markaa waxaan ogeysiinayaa dibad iyo daakhilba dhammaanba haddii ilaahay ku raayahay hawshaas haddii waxgaradka meel kastaba wuu joogaa in wixii la yidhaahdo tahniyad haddii ay biixinayaan xigaalkood iyo dhulbahante buuhoodle iyo waxgaradka iyo guurtida iyo haddii la kuraya axmed garaad ay dhammaanba haddii la kurayahay codsi baanu ka codsanaynaa dhammaanba inay ogaadaan haddii ay kasoo noqdaan waa gacan baanu ku siinaynaa waa soo dhaweynaynaa waa u baahan nahay dhulbahantaa u baahan axmed garaad baa u baahan haddii reer buuhoodlaa u baahan waxaanu ka codsanaynaa mar walba inay haddii la kuraya hawshaa ka tanaasulaan oo kasoo noqdaan waxaan haddii la kuraya uga gudbayaa sidii horeba loo sheegay hawshu mar hadday sidaa ay kasoo noqon waayaan oo haddii la kuraya ay tanaasul bixin waayaan dee sidii loo sheegay laba caaqil laba magood bay kala leeyihiin laba xeer bay kala leeyihiin laba haddii la kurayahay qaab bay kala leeyihiin sidaas baanu dibad iyo daakhil ba ogeysiinaynaa sidaas baan idiin sheegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu